Wasiirka wasaaradda u qaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar ayaa khudbad muhiim ah ka jeediyay shirweynihii ugu horreeyay ee dowladda ah iyo culimada Soomaaliyeed ee Jubbaland kaasoo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka ayaa uga mahad celiyay culimadii kasoo qayb gashay shirweynaha isaga oo sheegay in kulankani uu yahay mid taariikhi ah oo horseedi kara midnimo, wada-tashi iyo wada shaqayn dhex marta culimada Soomaaliyeed iyo dowladda. Waxa uu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay doorka culimada ee ku aadan hagidda bulshada iyo mideynta aragtida. Maxamed Yuusuf Cumar, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Jubbaland, ayaa tilmaamay in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland ay mar walba garab taagan tahay culimada Soomaaliyeed ayna diyaarinayso qorshayaal lagu taageerayo howlaha dacwadda. Wasiirka oo hadlaya ayaana sidan yiri.
in ay bahal dheer maanta isku timaado kadibna ay xoogaa is dhegeystaan wadamadii qeybeeda kala duwan cid walba cilmiga qeyb ay ka haysataa marka laakiin in laisku dul akriyo qofkii yaqaano qofkii kalena uu ka faa'iidaysto muhiim ay notaa qodobkooda qodobka kaleeta anaga ka wasaaradda ahaan mar habo sida uu sheegay sheekh ibrahim culumada ka hadlay masalada diiniga ah oo ku saabsan arrimaha maanta aan u fadhino qodobada ugu muhiimsano hadday noqoto dhanka mideynta muaadanada iyo magaranaysa xagga waktiga saasoo kale in la yareeyo khilaafka dhulalka masaajidada ku saabsan markii laga hadlayo qodobka ugu horeeya dhulka iyo isqabsiga iyo dhibaatooyinka waxaa laga yaabaa dadka markii dhul laga hadlo in ay wax iska ballaaran waayo laakiin anaga waxaa naga quseeyo dhulalka gaar ahaan danta guud marka loo yaqaano waqafka iyo qaabka magaranaysa culamada iyo wasaaradda kaga aadan maareynta dhulkaas yareynta khilaafka dhulkaas isticmaalka qaabkii loogu talagalay annaga halkaas uu qaybta dhulkana naga qaabilsan yahay marka inaan saa u fahmi waayo qodobkaasna waa muhiim waxaan rabaa inaan idhaahdo wixii waqaf ah runtii culimmada iyo wasaaraddii ay dowladda u wakiilataa mas-uulka ah qof shaksi ah kuma same kuma samayn karo wax ugu horeyna uu ku qabsado kuma samayn karo mana ku ogolaan doono insha allahu tacaala marka taas aan ku baraarugsanaan qof kasta oo mas-uul ah sida hore loo sheegay meesha ay joogtid haddaa howlahaasoo kale aragtid inaan saa u fahano sida looga talagalay dhulka loo ilaaliyo wixii looga talagalay lagu qabto insha allahu tacaala qodobka kale hadda aan isleeyahay qodobadan maanta aan ka hadlayno nabadeynta iyo dowladda markii dowlad la maqlo micnaheeda nabadaa la maqlo nabadaa la helay dowladda nidaam maamul wasiisa waa ammaan iyo magaranaysaa amni iyo kala dambeyn way maaha foodo maaha marka in qaabka dowladda iyo magaranaysaa isaga u shaqaynayso xeerarkeeda iyo nidaamkeeda iyo la adeeco la taageero wixii aan macsi ahayn taasaa muhiim u ah marka aniga ka maamul ahaan runtii waxaa noo qorshaysan arrimaha hadda laga hadlay kadib markaan ogaano niidiska ama baahiyaha loo qabo kadib markaan isla garano inaan ka go-aan qaadano inaan barnaamijkaas wax ka qabanno ka maamul ahaan annagaa kusoo saarayno xeerar kadib fikirkiina iyo aragtidiina iyo markaas insha allahu taala waxaan kasoo saari doonaa annaga xeer barnaamijyaha haddaa sheegtay ku aadan oo dhowr xeer ay noqon doonaan insha allahu tacaala siyaasadda iyo xeerarka aad maqasheenna waxay ku yimaadaan sideeda wax baahi jirto dhibaato ayaa lagu xaliyaa waxaan da ka hadlayna maanta oo dhan waa dhibaato dhibaatadaas marka insha allahu tacaala mishiinka labalan ka shaqaysiiyo waa dowladda gaar ahaan executive kama fulinta si taasna wasaaradda horta hotiina fadhisa oo kulankan qaba qaadisay ayaa mas-uulka